kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo ismaqal kale waa taxanaheennii koowaad iyo kalkeennii labaad maanta waxay noo martiyaa ustaad nuur xasan ugu horeyn ustaad nuur kusoo dhawow miir bodcast oo aada maanta adigu marti noogu tahay runtii waanu ku faraxsannahay oo kaaga mahad celinaynaa in aada barnaamijkan nagala qeyb qaadanayso oo dalabkaygii aada naga ajiibtay waanu kugu soo dhaweyneynaa waad mahadsantihiin walaal waan dhowahay
mowduucii aynu ballansanayn inaynu wax iska weydiino ama ka wada sheekaysanaa waxa uu ahaa dabarka ka dhexeeya qoraalka akhriska iyo fikirka haddaba adiga oo si kooban isu dultaagaya saddexdaas mid kasta oo ka mid ah soona koobaya maxaad nooga sheegi kartaa si guud
marka hore aan kala qaadno saddexdan ficil sidaad u dhigtay qoraalka akhriska iyo fikirka oon isleeyahay sida iskugu xigaane saxda ah waxaa weeye waxa ugu horeeya waa akhrinta waxa ku xigana waa fikirka waxa ugu dambeeyana waxaan isleeyahay waa qoraalka marka bal daliil aan keeno oo aan isticmaalno daliilka ah in allah jala wajalaalahu uu wixii ereyga ugu horeeyey markuu ku yiri rasuulkiisii sala allahu alay wasalam uu la hadlayey rasuulkiisii suubanaa qur-aanka uu kusoo dejinayey ereyga ugu horeeyey ee ficilka ahaa ee lagu yiri rasuulka wuxuu ahaa iqra iqra bismi rabbika aladii khalaq ayay ahayd akhri adigoo akhrinaya ku akhrinaya magaca ebe marka waxaan ka qaadan karnaa halkaas iyada ah ebe caza wajala jala wajalaaluhu ma uusan dhihin qor ama fikir ma uusan dhihin akhri buu yiri marka halkaa waxaan ka qaadan karnaa silsiladan saddexdan ficil isku xirta waxaa ugu horeeya akhrinta waan usoo noqon doonaa qalimka suuraddu way sii socotaa oo ilahay wuxuu sheegayaa akhrin qoraal buu yuu ka hadlayaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa linsaana min calaq iqra warabuka oo ka rabuka alakram aladii callama bilqalam qalamki waa qoraalkii weye marka waan usoo noqon doonaa taas waxaan isleeyahay akhrinta waxaa ku xigta fikirka again fikirka haddaan daliil u raadino oon waxaynu xaggee fikirka uu ku xigi karayaa akhrinta waxaan soo daliishan karnaa iyada nafteeda oon tusaalaha ka qaadan karnaa ebe caza wajala wuxuu qur-aankiisa in badan ku sheegayaa uu ku soo celcelinaya markuu dadka la hadlayo afalaa taclamuun afalaa tadabaruun afalaa tacqiluun intaasuu kusoo celina miyaynan fakiraynin miyaynan caqli miyaynan lahayn miyaynan garasho lahayn miyaadan muxuu ahaaye are you not thinking intaas wuxuu ilaahay ugu soo celinayaa dadku wuxuu xoogga saarayaa oo emphasis uu ka dhigayaa faa'iidada ay leedahay fikirka ama thinkingka qofka inuu fakiro waxaan isleeyahay waxaa ku xigto ugu dambaysa akhrintii qofku markuu wax akhriyo sorry qoraalkii qofku markuu wax akhriyo uu fakiro uu ka fakiro waxa uu akhriyey uu calaliyo fahmo waxaa markaa abuurmaysa inuu markaa qofkaa wax abuuri karayo ama curin karayo curintiina markaa waxay isku bedelaysaa qoraalkii marka waxaan isleeyahay waxa ugu horeeya waa akhrinta waxa ku xiga waa fikirka waxa ugu dambeeyana waa qoraalkii oo markaa ah maxsuulkii ugu dambeeyey ka dhashay labadaas iyada ah
waan gartay sida aynu isla wada garanayno marka wax la qoro ayaa wax akhris meesha yimaada sidaa awgeed waxyaabo badan oo badan oo la qoro oo nooc walba leh oo fanni kasta ah baa jira marka maxaa ugu faa'iido badan waxyaabaha qoran waqti xaadirkan oo ay tahay in la akhriyo siiba ka soomaali ahaan waxaan isleeyahay waxa la akhriyo waxa ugu muhiimsan waxaa weeye labo taariikhda iyo suugaanta oo marka la fiiriyo hadda baahida soomaalida haysata maxaan sidaa u leeyahay taariikhdu waxay cabirtaa ama ka faallowtaa ama kaydisaa wixii shalay dhacay haddii qofku uu ogaado waxa shalay dhacay waxaan isleeyahay qofkaasi wuxuu u fududaanaysaa ama u cabiri karayaa waxa berri imaan doona marka taariikhdu waa wax aada muhiim u ah waxaa kaloo jirta oo taarikhdu ay muhiim ku tahay markaad eegto waxaa la yidhaahdaa markii laba qolo ama laba qumiyadood ama laba dhaqan ay ishardiyaan hardiskaas waxaa ka soo baxa mid baa guulaysta midna waa laga guulaystaa Eh, inta badan kan guulaysta ayaa yidhaahdaan ayaa taariikhda qora oo micnaheeda ay tahay ninkaa guulaystay unbaa taariikhdaas sida uu ka raba ka yeelaya marka hadduu dadku aysan taariikhdiisa eh, aysan aqoonin ayagu aysan qoranin oo ay gacmahooda ku qoranin oo waxa taariikhdu ay ka turjumaysa aysan ayagu qorin eh, dhibaato badan baa ku imaan karaysa Eh, sugaanta ayagu sugaan markaad maqasho waa dhaqan weeye Eh, dadku hadduusan dhaqan lahayn ama taariikh dhaqameedna uusan lahaynna ayadana dadka quumiyeed ahaan oo ma jiri karaan oo markaa waxay noqonaysaa weel wax lagu shubto oo quumiyeed kasta iyo dad kasta oo eh, dhaqan kasta oo dool ah ayaa laga yaabaa markaa inuu markaa dadka la wareego marka waxaan isleeyahay eh, sugaantuna ayadana xaggaasay muhiim ka tahay Eh, waxaan kaloo rabaa inaan ku daro eh, maadaama soomaalidu ay ka mid tahay eh, adduunkan sida hadda xawliga ku socday qarnigii ko iyo labaatanaad marayo waxaa iyadana muhiim ah dadku inay akhriyaan een, waxaan la yidhahda culumta siyaasadda eh, political science een, eh, muxuu ahaaye waxaan la yidhaahdo eh, culumta dhaqaalaha eh, culumta technolojiyada iyo scienceska eh, falsafadda oo intaaba kordhinaysa eh, in eh, mujtamac ahaan ama quumeed ahaan soomaalidu ay u dhisnaato adduunkana la socoto wax soo saar soo saarato eh, waxa adduunka ka socdana ay ka warqabto marka eh, ugu horeyn waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan soomaali ahaan markaad fiiriso waa inaan taariikhdeena naqaano waa na- waa inaan naqaano wixii shalay dhacay sidaan u cabirno wax berri imaanaya ama wax maanta taagan waa in sugaanta iyo dhaqanka la akhriyo si dhaqanku aysan uunan u lumin eh, dhaqan kale oo shisheeyana aan la qaadanin Een, si adduunka loola socdo oo qarniga ko iyo labaatanaad loola socdana waxaan aaminsanahay in culumaha kale muhiimka ah eh, falsafadda waan kusoo daray falsafaddu waxay kobcisaa maanka iyo garashada thinkingkii aan kasoo hadalnay hore uga soo hadlay bay muhiim u tahay sal u tahay qofku hadduu falsafadda uu akhriyo ama barto waxaa u suurta gasha inuu si fikir ah fikir sameeyo waxna curiyo Eh, marka culunta siyaasadda culunta dhaqaalaha eh, culunta teknolojiyada iyo sayniska ayaguna waa muhiim weeye akhrisku waa jahadad badan yahay dadkuna waa ay ku kala duwan yihiin waxa ay akhrinayaan oo qaar baa suugaanta akhriskeeda jecel kuwo kale falsafadda iyo fikirka duul kale waxay ku maman yihiin eh, akhrinta sooyaalka iyo xasuus qorada haddaba si loo helo akhris midho dhal ah maxaad mudnaanta koobaad siin lahayd in la akhriyo waxaan isleeyahay su-aashan su-aashii hore ayaa daba socotaa eh, oo ah muhiimadda akhrintu ay leedahay Eh, waxaan isleeyahay oon filayaa eh, maadaama soomaalidu caada ahaan eh, waxaa la akhriyo ee qoran ay dad ay ku yar tahay aanu nahay Eh, waxaan isleeyahay wax kastoo la akhriyo eh, waa muhiim horta akhrintu in la wax wax la akhriyo waa muhiim Een, laakiin haddaan dib ugu noqdo su-aasha jawaabtii hore ee aan bixiyey eh, taariikhdu waa muhiim saan kasoo warranay faa'iidada ay u leedahay eh, dadka Eh, een, suugaantu waa muhiim waa xaggii dhaqanka Een, culumaha kale ee een, ee dadku inay wax ku noqdaan ama wax kusoo saartaan ee xagga ama dhaqaalaha ha noqoto ama falsafadda ha noqoto ama teknolojiyada iyo saynsiga ha noqoto intaaba iyagana waa muhiim marka waxaan isleeyahay waa inaan isla garanaa akhrintu inay tahay wax naga maqnaa taariikhiyan iyo caada ahaan haddaan dad soomaali nahay annagu inta badan caadadanadu waxay ku dhisan tahay een, afka iyo hadalka inta badan dadka wax wax loogu soo gudbin jiray oo generation kasta oo generationka ku xiga ama jiil kasta jiilka ka dambeeya ugu soo gudbin jiray caada ahaan waxay ahayd een, hadal iyo sheeko iyo gabay Eh, marka maadaama ay nagu yar tahay haddii marka ay soo korodho in dadku ay wax akhriyaan waxay akhriyaanba waxaan isleeyahay waa faa'iido badan laakiin intaa aan soo sheegay ayaan isleeyahay inay muhiim u tahay in la akhriyo
waa runoo labadaas su-aalood meel bay iska kaabayaan in aan ku soconno ee su-aasha xigta aan u galo fikirku waxa uu ka dhashaa sida aan u fahansanahay haddaan khaldanahay waad sixi doontahay waxa uu qofku akhriyo daawado ama maqlo weliba kaalinta ugu weyn uguna mudan waxaa ku jira akhriska haddaba ma la odhan karaa dad walba iyo dal kasta sida uu u fikiraaba wax ka yimi wixii uu akhriyey ama akhrinayo oo waxa ay ummaduhu ku kala tageen ee qaarna ku horumareen kuwo kalena ku dib dhaceen waa waxa ay akhrinayaan
haa waan kugu raacsanahay arrinkaas Eh, cidba cidda ay eh, ka akhrin badan tahay way ka habal hal abuur badan tahay Eh, marka arrinka ah in een, qumiyad kasta iyo dad kasta iyo qof kasta shakhsiyan haddaan xataa u fiirino fikirkoodu inta badan wuxuu ku salaysan yahay ama xitaa curintoodu waxay ku salaysan tahay waxay akhriyeen waa sax waan kugu raacsanaya arrinkaas isagaa marka muhiim bay noo tahay dib haddaan ugu sii noqono fikirkii oo hadda aad ku xijisay akhrintii sidii aan silsiladda horey ugu soo dhigayba in fikirku uu ka qaato tusaale ama fikirku uu ka dhasho thinking without reading inuusan waxba ahayn ama uusan socon karaynin fikir aanan la akhrin ku qutumin oon udba ahaan u isticmaalin marka waxaan isleeyahay fikirku qofku wuxuu keenaa ama wax dhaliyaa ama wax curiyaa marka uu wax akhriyo waxuu dhegaysan karaa qofka oo narrative ama gabay ama sheeko wuu dhegaysan karaa laakiin wuxuu waa wax aad iyo aad u kooban ogaada akhrinta waxa qoran la akhriyo iyo waxa la maqlo ee sheeko ahaan ku timaada way kala gedisan yihiin waxaad ogaataa waxa qoran inta badan waa wax lasoo calaaliyey waa wax lasoo ruugay waa wax lasoo in dad badan ay akhriyeen oo faallo ka bixiyeen wax marka haddii xataa uu been yahay durba la qaban kara weeye waayo waa qoran yahay laakiin inta badan waxa la sheego ama gabay ha noqdo ama ha noqoto sheeka ha noqoto si loo daliil looga bixiyaa way adag tahay oo qof walba qofka kale unbuu ka maqlayaa laakiin wuxuu hadduu qoran yahay dad badan baa akhrinaya dad badan baa taariikhda ogaan karaya dad badan baa markaas fiirin karaya tadawurka iyo sheekada iyo meesha ka timid marka waxaan isleeyahay fikirku inta badan wuxuu ka dhashaa marka wax la akhriyo marka waxaan dib ugu noqonaynaa uun muhiimaddii ahayd akhrinta macnaha faa'iidada ay dadka u leedahay si ay wax u curiyaan marka wax ma curin karaysid ilaa aad akhrintaada badsato
haddaan kusii socno dhammaadka barnaamijkeena su-aasha u dambeysa waxay tahay bulshada soomaaliyeed ee maanta nool halkee qoraalkeedu akhriskeedu iyo weliba fikirkeedu maraya haddii jawaabtu ku soo ururto waxa uu marayaa meel aada u hooseysa maxaa loo baahan yahay si kor loogu soo qaado oo wax looga qabto
waa su-aal aad arrintan runtii u qiimo badan su-aashaad weydiisay waxaan isleeyahay soomaalida guud ahaan markaad eegto kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba waxaan isleeyahay anigu fikriyan in akhrinta iyo qoraalkeennu uu ka hooseeyo quumiyadaha kale ee dariska aanu nahay waxaan saa u leeyahay markaad eegto soomaalida even xataa markaad eegto aqoon-yahanka soomaalida intooda badan aqoontu markuu qofka heer sare ka gaaro labaa loo qaybiyaa mid waa waxaan la yidhahda intellectualska la yidhaahdo ama indergaradka aqoonta indergaradka dadka gaarsiisa midna waxaa la yidhaahdaa intelligensiya afka qaad lagu yidhahdo oo iyaduna ah aqoon-yahan qof wax bartay marka waa aqoon-yahan iyo indergarad markaad eegto marka indergaradku waxaa weeye maaha keliya qof yaqaana waxa uu soo akhriyey jaamacado badan ka baxay buwaag badan akhriyey keliya ma aha indergaradku waxaa u dheer waxaan la yidhaahdo curinta haddaan dib ugu noqon hadda fikirkeennii ahaa qofku markuu wax akhriyo ayuu kadib curin karaa markaana wax qori karaa curintu waa wax muhiim ah markaad wax akhriso muhiim ma aha waajibna ma aha ku saaran adigoo akhristihii ah inaad qofka waxa uu qoray ama waxaad akhrinaysid aad ku wada raacdo ama aad wada aaminto haddaad wada aaminto qof wax kastood akhriso aad u qaadato siday tahay duubduub aad u laqdo waxaa imaanaysa markaa inaad noqoto educated ama qof aqoon leh intelligensiya laba laba lagu dhuftay waa afar haddaad fikirkaadu marka uu yahay maxay ku noqotay in laba markii laba lagu dhufto afar ay tahay laba markii saddex lagu dhuftana lix ay tahay faraq u dhexeeya maxay tahay maxaa keenay haddaad ka fikirto curinna ka keento waxna aad ku darto markaa waxaad isku bedelaysaa waxa la yidhaahdo indergarad ama intellectual intellectualka marka qofka wax curiyo weeye marka markaad eegto somali intellectualska markaad eegto waan leenahay dad badan oo educated ah dad badan oo aqoon leh dad badan oo intelligensiya ambareeladan ama dalladan hoos gala laakiin intaa waxay u badan yihiin dad wax soo akhristay oo curintoodu ay yar tahay inta badanna fikir badan aanan ku darin waxay curiyeen laakiin markaad eegto dadka intellectualska ah waa farakutiris waana dad aad u yar wayna nagu yar tahay dhaqaniyanba eh, xagga curinta inaan intaan wax akhrino ka fakirno calaalino roogno inaan kadib markaa uf- u- een, aan u samayno oon wax cusub ka soo curino manaha een, waxaan la yidhaahdo contribution to new knowledge oo original knowledge adigoo ka soo qaadanaya wixii hore aad akhrisay wax cusub aad keento macnihii marka waxaan leeyahay soomaalidu way ka dambaysaa dadka kale Een, waxaan een, isleeyahay laba arrimood baa u sabab ah Ee, sida anigu aan isleeyahay ee, waa midda koowaad waxaa weeye caadiyan sidii aan horey uga soo warramayba taariikhiyan waxaan nahay dad een, intooda badan garashadoodu ay ku dhisan tahay een, waxay maqleen qoraalku uu ku yaraa een, soomaaliga af soomaaliga xataa aan leenahay anaga een, eh, scriptiga ama waxa aan qorno farta soomaaligu xataa ay wax aad u cimrigeed u yar u yahay wax kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii wax lamida dhashay u yahay oo af ajanabi lagu qori jiray intii ka horreysay Eh, dad inta badan hadalka iyo een, gabayada iyo sheekooyinka jecel aan nahay oo dadka wax qora aanan ahayn ama wax akhriya marka intaasoo dhan waxay naga reebtay dadka dariskeenna ah markaad fiiriso wadamada dariska hadda nagu wareegsan oo kale eh, soomaalidu way ka hooseysaa sidee lagaga bixi karaa marka waxaan aaminsanahay in lagaga bixi karayo uun in wax laga bedelo eh, wixii hore ee ama original sinka waxay dhahaan dembig- dembigii hore aan sameynay ay ahayd inaan een, aanan wax la akhrinin oo dadku ay hadal iyo sheeke iyo gabay un wax iskugu gudbiyaan in laga baxo Eh, jiilka cusub ee idinku aad ka mid tihiin een, een, aad aad u horseedaan wax la qoro wax la akhriyo fikirna la abuuro waxna la curiyo saas ayaan leeyahay anigu inay eh, lagaga bixi karayo laakiin een, waan kugu raacsanahay een, markaad isbarbar dhigto soomaalida eh, meeshaan ka taagannahay xagga akhrinta iyo xagga qoraalka iyo xagga even xaata markaad eegto een, indhergaradnimada ama intellectualiska marka la isbarbar dhiga annaga iyo dadka kale ee dariska aanu nahay africa iyo adduunkaba eh, waan ka hooseynaa laakiin waxaan ku rajo weynahay een, hawadan cusub ee hadda socota ee idinkuba aad ah, hormood ka tihiin eh, inay abuuri doonto een, campaign ama olole dadku ay qalinka iyo buugaba ku qaadaan akhriyaan wax qoraan fikirna ay la imaadaan
aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa mar kale wakhtiga aadna siisay iyo sida aad noogu hagarbaxday ee gobonimada leh ee aad noogala qeyb qaadatay wada sheekaysigan aad baan idinka mahad celinaya martiqaadka aad ii fidiseen eh, bahda miir waxaan idin leeyahay hawsha halkaa kasii wada Eh, dadaal badan baad wadaan Eh, dadkana ku dhiirigeliya eh, gaar ahaan jiilka cusub ee hadda soo koraya inay wax akhriyaan eh, wax qoraan fikir eh, ay la imaadaan hindise sameeyaan em, islamarkaasna ay eh, u horseedaan eh, eh, dadku inay noqdaan dad eh, muhiim ay u tahay eh, wax akhrinta kana baxaan en, fikirkii iyo caadadii hore ee ahayd uun in wax la dhegaysto sheekana dadka lagu soo gudbiyo aad baad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum assalaam ustaad nuur dhammaan dhegaystayaasha sharfanow dhegaysigan mid la mid ah intaan ku kulmi doono farxad iyo jacayl baanu idinkaga tegin sida orta loo horaaro heesaa u gaarka waxa lagu waloosaa magacee baheeyo caddiniyo afwada jira aliflo kordhabe alifloos dhabe aliflaa goode Ah, aliflo kordhabe alif lagu reeb alif loos deebay yaa lagu reeb alif laa gooday wow lagu reeb